waamaadsantahay magaalada baraawe xaaladdeeda waa mid degan baraawena waxay caasimad u tahay dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maamulka gobolka shabeellaha hoose oo guddoomiyaha ugu horeeyo ayaa labadii maalin lasoo dhaafay degmadan ku sugnaa si ay usoo dhaweeyaan wufuud caalamiya oo ka imaanaysa dowladda federaalka iyo wadabaasha caalamka oo magaalada baraawe soo gaari doona magaalada baraawe jawigeeda waa mid wanaagsan ciidamada ammaanka oo xooga dalka iyo kuwa booliiska amisom baygana beeraada ay ku jiraan oo ammaankay ku xaqiijinayaan xalay ilaa shalay howlgalla ayaa magaalada ka socda banaankeeda iyo gudaha magaaladaba ciidanka ay ku baadigoobayeen haraadihii shabaab deegaanno shan iyo toban kilomitr labaatan kilomitr dhanka bari iyo weliba dhanka ka jira ayaa ciidanku ay gaareen oo ay runtii howlgallo ka sameeyeen maleeshiyaada argagixisada shacab ka tirsanaa deegaanada hore ugu sugnaa ciidamadana runtii ay la wareegeen qaraaqi ciidan oo xooga dalka ay sameynayaan iyo amisomna waa ay ka jiraan halkan oo kusugu yahayn deegaano dhowr ah oo shabaab lagala wareego sidoo kalena in wadada muqdisho iyo baraawe la isku furo oo dhibaatooyin badan shabaab ay dadka shacabka ugu geystaan xaaladaha guud ee baraawe sida kale waa okay waa wanaagsan tahay gobolka shabeellaha hoose degmooyinkiisa kalena xaaladahooda waa ay wanaagsan yihiin bash waa tahay jubba marka howlgallada waa usoo laaban doonaa mas-uuliyiintan maanta la filaya inay gaaraan magaalada baraawe ee xarun u ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee kana kala socda dowladda dhexe iyo sidoo kale maamulka koonfur galbeed haddii dhegeystayaasha ala wadaagtay mas-uuliyiintaas maxay isugu jiraan sababaha ay u gaarayaan baraawase maxay tahay wufuudda imaanaysa waa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba madax ka tirsan dowladda federaalka ayaa soo gaari doona magaaladan baraawe iyadoo u imaanaya in magaaladan xaaladaheeda ammaan ay u kurgalaan iyo weliba horumarada ka jira sida ka warqabnana baraawe waa aag furan oo shabaab iyo dowladda ay iska isku hor fadhiyaan dowladeeda in difaacyada ay booqdaan ciidanka la diirigeliyo howlgaladii madaxa qaranka ay ku dhawaaqeen lasii dardargeliyo oo sidii loo qaadi lahaa maadaama cadowgu aag baan ku badan yahay lama rabo in laga nadiifiyo marka waa un madaxda ujeedooyinkalena waa u imaanayaan oo in shacabkii la kulmaan iyo weliba odayaasha dhaqanka howlahana waa iska badan yihin wixii faahfaahina dib ay warbaahinta s t v radio muqdisho daawadayaasha dhegeystayaasha ugu daawan doonaa